banaanbixi hore oo ahaa mid maxaan kuu sheega laamiyada xataa qaybta dab la saaray marka khasaarada shalay ka dhacdayna waxa weeye nin dhintay oo meesha ku dhintay sarkaalaha waa jiraa oo si qaldan inuu arintaas ugu dhacday loo maleeyo meel dhaxbada ka dhacayso dib waa ka dhici karaa laakiin waxaasoo dhan waxaa lagu baajin karaa in horey looga fekero haddana waxaan u qabanay oo faado halkan horteeda yaal guddigii loo qabtay oo baari lahaa hay-adaha amniga kamid ah sida qaladaad ku dhacay ciddii waxa kan lahayd sidii maxaan kuu sheegaa tallaaba xad looga gaari lahaa iyadoo dadka loo xaqsoorayo dowladda dadka ay dhex u tahay baayadana hadda lagu jiraa tasaluta kasoo baxa iyo cidduu kusoo baxana tallaabada waafaqsan sharciga ayaa la marinaya hadii ilaa iska dhigo sargaalka halkaa ku dhintay oo cabdi la yidhaahdo oo meesha ku dhintay si kastaba ha ku dhintee waxa weeye isagana waa u taxsiyeynayna eheladii uu ka geeriyoodayna waa u taxsiyeynaa samir iyo ahal ilaahay ka siiyo waxa ka maqan baana naga wada maqan ee qofka gaar wax uga maqan tahay kuwa dhaawacmayna waxa weeye oo ciidamada kamid ah dhinaca kale waxaan malay shalay aan wax ka dhaawacmin ninka shan qof oo loo askartahay ayaa maartay arrimaha soo gaareen laakiin wasir inta badan dhalinyaradu waxaa cabashooyinkooda ka dhex muuqday ama sida baraha bulshada ay kusoo bandhigeen inay ka cabanayaan cadaalad darro iyo shaqooyinka oo aan loo sinayn qorshaha ma idinku jirtaa inaad baartaan waxa dhalinyaradu ka cabanayaan arrintaa waa ka wada hadalna dhalinyarada waa u yeernay guddiga ay samaysteen qof walba uu jaamacaddaa kasoo baxday iyo iyo bahalkii bahalkii shahaadadaada laimow qofkii shaqa markaas loo qaban karana waa loo qabanaya qofkii markaa loo waayana hadii dadku lamid yahay oo ma aha wax dhibaataa oo isaga qarqarka haysata maaha dhalinyaradu inay shaqaysana annagaa u baahan dalkaa u baahan qof waxbartay meeshii uu joogi lahaa kursiga fadhi ilaa qof aan waxbaran kaa waxbartay inuu xelo horumarka dalkaa ku jira laakiin dhinaca ay wax u wajahayaan uma muuqato inay tahay mid ay iyaguna wax ku doonayaan dadkan ay wax ugu qabanayaan ee waxay u muuqataa mid dalkan ay ku burburinayaan iyaguna dana khaasa marka ay qarsanayaan meesha ay ku jirto
shalay waxaa ciidamada ammaanka qaybahooda kala gedisan ay weerareen guriga uu magaalada boosaaso ka deganaa guddoomiyihii hore ee gobolka bari maxaa sababay weerarka weerarka waxaa sababay faadooy waa og tahay oo gallan hadda muddo beli iyo xoogaay ayuu joogay xamar buu kasoo laabtay guddoomiyihii ahaayo isagaa shilay magaalada boosaaso ka shaqaynayay si muwaadinnimo abuu u shaqaynayay sharciga loo dhiibay inuu fuliyo isku dayayay waa nin muwaadina laakiin arrintaa aada iyo aada baan uga xumay anugu gobornatoora gobolka nugaal baan ahaan jiray maalintii lay bedelay shaqadaydii anoo iskaa waxu qabso u shaqaynaya oo mas-uuliyad dalka iga saareed og ayaan sii shaqaynayay kumana xirnayn maaragtay shaqadan qabanayay kursi kuma xirnayn ee waxa ahayd mid midla loogu shaqaynaya isagana saasaa laga rabay meeshii isaga laga bedelay nin baa jooga shaqadiina haya oo nin muwaadin oo reer puntland oo lamid ah kursiguna dadka waa u sameyn yahay marka labada dhibaato meesha ka dhacda waxa weeye mas-uuliyad dawlad maxay u saaran tahay waxaan rabaa galan inaan weydiiyo shalay markaa shaqaynaysay mas-uuliyad ummadeed baa ku saarnayd maantana ummad mas-uuliyad qofeed baa ku saaran qofka marka mas-uuliyadda dowladnimo ay saaran tahay wixii dalkan dhib ku wada ama xalqalad gelinaya haddii lala hadlo lala hadlo lala hadlo laysla hadlo waxay noqonaysaa marka dambe inuu cidda mas-uuliyadda haysa ay tallaabo ka qaado qodobka kale waxa weeye in guddoomiye galan la raadiyo shoo bari shalay magaalada ka dhacay isagaanu ku salaynaynaan meel kale inuusan ka imaan ayna dhib tahay annaguna wiilka lasoo diray ama gabadha lasoo diray ama si kale wax loogu sheegay ama si qaldan maaragtay wax u fahamtay sharciga dowladdu wuxuu dhisayaa meesha wuxuu ka soo baxayaan oo meesha fitnadu ka socoto dee inaanu qabanno haddii kale waxaa burburaya jiritaankii puntland waxaa burburaya jiritaankii boosaaso waxaa burburaya kii soomaaliya waxaa burburaya fishinkii aanu ka lahayn puntland ay ka lahayd maxaan kuu sheegaa nabadda soomaaliya puntland waad la socotaanoo ummadda soomaaliya looma kala socona wasiir howlgalkaasi waxaa laysu adeegsaday rasaas ciidamadu si xooga ayay ku galan dhismaha maxaa khasaaro ka dhashay halkaa khasaaro aan aada iyo aada u sahlan baa ka dhalatay ciidankii booliska oo ah dowladda oo shaqaynayana laba nin baa ka dhaawacantay ciidankii meesha ku jiray oo staafka ama aha ama hawsha isaga wahayeyna nin baa ka dhaawacmay khasaarada meesha ka dhacday gurigana waxaa gaadhay waxyeelaa gaadhay laakiin waxyeeladii gaadhay qaybaha ugu badan dabbaa matalan ka kacay oo kale meesha axmedu ku dhacayeen laakiin waa la dibiyey arrintaasoo booyado iyo maxaan ku sheegaa hayadii halkan baabuurtii wax dibinji daagaanu keenay isaga meesha kamaan ahayn laakiin waxaan ka helnay raggii la shaqeynayo dhallinyarada baan ka helnay si maaragtay muwaadinnimaha iyo si soomaalinimaha iyo si wiilal la khalday oo kalena waa loola dhaqmay sharcigaana qof walba la horkeenaya wax ka helo waxaa la weeraray guddoomiyihii hore ee gobolka bari iminka gacan kuma haysaan qorshihiinu ma sidii hore ayaad iniin qorshaysan inaad si xooga kusoo qabataan mase wada hadal baad furaysaa waxa weeye faadumoy horta wadahadal annaga mar walba waa noo furaya inaanu mar walba dadkiiga la hadalno dawladda waxaa la yidhaahdaa laba gacmood bay leedahay gacan wanaag bay ku wadaa oo qofka wanaagga wanaagga wanaagga wanaagga bay odhanaysaa haddii qofka wanaagga qaadan waayo oo maxaan kuu sheega waxa wanaagga laga wada hadlaya isaga geli weydo gacanta kalena dab bay ku wadataa iyo marka hadda annaga galan godoomin maynaan laakiin haddana annago aan goodoomin oo nin eela uu yahay dhibkuu ku jiro sharcigu wuxuu dhigayaa in sharciga la horgeeyo marka hadda waxaan rajaynayna insha allah inaanu sharciga hor keenno qofka maa galan keliya qof kasta haddana w waxaa ku jira waa wanteed wixii dhinta iyo wixii dhintayba mas-uuladeeda sharci ciddii aliftay oo micnaha lala hadlayo oo markay u waantooyn weyda ayaa loo raacayaa isagaana lagu xukumaya marka arrintaas waxa weeye hadda galan galan iyo dadka loo iilayay iyagaa ku xukuma wixii meeshaa ka dhacay annaguna waxa weeye inaanu sharciga horkeenno haddii wax ku waayo ciddii wax lagu waayo dee waxbaa lagu waayo wuxuu jajuub ma aha ma ogtahay qofka in la jajuubayo laakiin kiisaskii uu galay ama kiisaskii la galo waad ogtihiinoo inta borosaysa ay maraan annagu marka intii borosayska ahayd oo sharciga ahayd baan qof kasta barinayna